بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبوطة عشر لها الدين الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo soddonaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد waxaynu ku dhex jirnay qaswatu beder gebagabadeedii gaar ahaan dadkii la odhan jiray alasra lahaystayaashii iyo maxaabiistii markaa waxaa hadlay ninkii la odhan jiray suhayl ibnu camrin reer makuu la hadlay waxaanuu yidhi abi sufyaan yuu idin tagin oo yuu idinku kadinin wuu ogyahay diintan inay horu marayso saan aniguba u ogahay bu wa ina allaha naasirun man nasara diintan cidda u hiilisa ilaahayna wuu hiilinayaa wa muqawin diina diintiisana ilaahay wuu xoojin doonaa waqad jamacakum allahu calaa khayrikum yuriidu abaabakr ummad yahay ilaahay wuxuu idinku mideeyey kii idinku khayr badnaa oo abaabakara ayaa madaxa ilaahay uu idinka dhigay waina dalika lam yazid ilislaama ilaa quwa arrintaasina islaamka awoodun bay u kordhisay abubakar oo la doortay waxba kamay dhimin islaamkae kor bay u wadi faman ra'aynaahu rutadda darabnaa cunuqa qofkaanu aragna isaga oo islaamkii ka noqday goortaanu ka jarib fataraajaca annaasu camaa kaanuu cazamuu calayh dadku wixii ay go-aansadeen reer maka iyo waswaaskii ku dhacay ee ahaa inay iska noqdaan waqta ridda way ka joogsadeen wa kaana hada alkhabaru min mucjizaati nabiyina sala allahu calayhi wasalam arrintani nebigay mucjizo u ahayd uu ka sii warramay tiibaana dhacday marka bani aadamku waxa uu leeyahay laba dhinac shar iyo khayr marka sharkiisu uu bato waxaa la baadi doonaa in dhinacii khayrka la rajaxo oo la soo celiyo laakiin shaydaankaa wada shar uuna lidaalik baa qur-aanka kariimka una barayaa bani aadamka marka lala dhaqmayo kiisa xun in la isku dayo dhinaciisii khayrka lahaa in kor loo soo qaado laakiin shaydaanka wuxuuna laleeyahay in laga maangalo qofka bani aadamka ilahay wuxu uhi idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim saaxiibtinimadiisa iyo wanaagiisa iyo macaankiisaad qofkan heli doontaaye bal isku day inaad dhinaciisa sharkaa dawayso laakiin shaydaanka waxaa la yidhi waimaa yazaqanaka min ashaydaani nasqun fastacid billaah ilaahay un ka magagal isagu khayr ma lahae marka farqigaasaa udhaxeeya ila saddex ummadood oo isbarbar socda oo isbarbar jooga ayaa ilaahay uu ka dhigay ciddii cuqalada ahayd malaa'igtii iyo shaydaankii iyo bani aadamkii oo udhexeeya malaa'igtii oo wada khayra shaydaankiioo wada shara aadamihii oo udhexeeya halkaa waxaad ka arkaysaa qofku haddii uu liito in aanu maaragtay tuurist noqonayn laakiin la isku dayayo in la hagaajiyo oo laga reebo waxa ku raran wa min alasra alwaliid ibn lwaliid ninka magacaa la idhaahda ka mid ahaa maxaabiista iftakahu akhawaahu khaalid wa hishaam iftadaahu waxa soo furtay labadiisii walaal oo hishaam iyo khaalid ibnulwaliid labadoodaasaa ka bixiyey fidaagi waa qoladii lagu haystay buu ahaa madiine ee maxaabiista ahaa falama iftadaa warajaca ilaa maka aslama faqiila lahu makuu ku noqday kolkaasuu islaamay markaasaa faqiila lahu waxa lagu yidhi hallaa aslamta qabla alfidaa war intii aan lagu soo furanay aada madiine joogtay maxaad u islaami weyday waliidow faqaala khiftu an yacuduu islaamii khawfan wallaahi waxaan ka baqday buuhi inay islaamkayga wax soo gaadhaan oo loo maleeyo mid macla cabsi ah islaam cabsiuna igu kaliftay iyo fulaynimo in loo maleeyo dabeedna wakti aan go-aan ka qaatay waxa weeye wakti aan xorahay oo la isoo daayey waktiaas ayaan go-aan qaatay marka waxaad arkaysaa maxaabiistiio soo islaamaya leanna ummadda ay soo arkeen waa ummadaan anaaniyadii ku jirin waa ummadaan adduunye doon ahayn laakiin waa ummad ilaah doona oo diin doona oo ilaahay dadka ku xidhayo diinta taasi baa marka ay dareemeen walamaa araada alhijra markii uu doonay ninkan isaga ah ee waliid la yidhaah waliid ibnulwaliid inuu qaxo oo intii aan fadxu ma kaba dhicin dee bacda luxu bacda beder ayuu doonay inuu hijro galo sidii dee waajibka ahayd manacahu akhawaahu labadii ay walaalaha ahaayeen baa u diiday khaalid iyo hishaam ayaa yidhi ma qixi kartid hijro ma gelaysa fafara ila nabiyi fii cumrati alqadaa nebiga xaggiisa u cararay cumradii la odhan jiray cumrat lqadaa sulxulxudaybiya kadib sanadii toddobaad waxaa dhacday cumrat lqadaa uu nebigu soo cumraystay calayhi salaatu wasalaam say ku heshiiyeen nimanka gaalada ah markuu cumraystay baa ninkani u raacay oo uu islaamay waaya macnaha in islaam uu ahaa laakiin waktigaasaa hijradii uu ka faa'iideeyey oo rasuulkii asxaabtiisii u raacay wa min alasra dadkii maxaabiista ahaa beder la qabtay waxaa ka mida toddobaatankii asaa'ib ibnu yaziid ninka la idhaahdo wa kaana saaxiba araayati fii tilka alxarb dagaalkaa isagaa calanwaluha ninka calanka sida ayuu ahaa bandiiradda dadka u sida dagaalkii bedere gaaladu weerarkii gaalada ayuu calanwalo ahaa markaasaa la qabtay macal calanwalahoodii fadaa nafsa naftiisiibuu maalku furtoo noocii afarta kun laga faa'iiday ayuu ahaa waqacaddana raacday wa huwa aljadd alkhaamisu lilimaam moxamed ibnu idriis ashaafici waa ninka uu ku abtirsanaya imaamu shaafici ninkaasa asaib ibnu yaziid la idhaahdaa oo dadkii dee waktigii dambe islaamayn ahaa naftiisana furtay markaa kolkuu shaafici imaamu shaafici kolkuu abtirsado waxa uu ugu tegayaa qarnigii labaad buu imaam shaaficina ahaa shan awowga shanaad buu ugu tegayaa waaya wa minhum waxaa ka mid ahaa dadkii maxaabiista ahaa wahbu bnu cumayr aljumaxi ninka magacaa la ydhaah ninkaa wahab la ydhaah ayaa lahaystayaashii ka mid ahaa kaana abu cumayr shaydaana min shayaaiini quraysh ninkan cumayr la ydhaahdaa cumar yarahaas shayaadiinta quraysh buu ka mid ahaa inankiisuna waa la haysta oo wahab baa la idhaha inankiisu waa wahab maxaabiistu ka mid yihi laakiin odaygan uu aabba ahay mid dhib badan buu ahaa shariirahoo kadeeda kaiira alidaa ila rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigana aad buu u dhibi jiray quraysh buu joogaa nebigu aada u dhibaya jalasa yowman bacda intihaa'i haadihi alxarb dagaalkani intii uu dhammaaday kadib intii ay beder dhammaatay kadib ayuu maalin maalmaha ka mida ninkan cumayr la yidhaahdaa waxay wada fadhiisteen maca maca safwaan ibnu umaya safwaan ibnu umaya ninkii la odhan jiray ayay wada fadhiisteen safwaan ibnu umayana dee sidii u gaal u ahaaba fadxu maka dhacay daaif kadib iyabu dee raggii berigii dambe islaamay buu ahaa waa kii uu nebigu ka qaadanayay hubka isagoo aan weli islaamin marka isaga iyo safwaan oo cafaariiddii halkaa wada joogayah isla reer maka ayaa wada fadhiistay yatadaakaruuna musaaba bad waxay ka sheekaysanayaan musiibadii beder wixii ummadda islaamka ku dhacay ee ummadda gaalada ku dhacay beder ayaa laga sheekaysta oo lasoo qaaday war maxayna gaadhay maxaa dhintay maxaa la dhacay w aasaa laga sheekaysta fa qaala cumayr cumayr baa wuxuu yihi isagoo da isxariifinaya wallaahi lowlaa daynun calay haddaan dayn la igu lahayn buui laysa cindii qadaau aanan haynin waxaan iskaga bixiyo dayn ayaa la igu leeyay waxaan iskaga bixiyana aanan haysan wa ciyaalun akhshaa calayhim alfaqra bacdi iyo caruur haddaan ka dhinto aan faqr uga cabsanayo faqri aan uga cabsanayo haddaan labadaasi jirin kuntu waxaan noqon lahaa aatii muxamadan faaqtulu intaan muxamed u tagaabaan soo dili laha war safwaanow waxa imika ii diidaya maxamed inaan u tago daynna waa laygu leeya waxaan ku bixiye ma hayo caruurtiina waan ka cabsanayaa haddii aan ka dhinta inay faqri u dhintaan labada arrimoodba ay xanibaya adduunye waan maxamed waxba igama hor joogaan in halkiisa kusoo aamusiiyo wadhaasuu rid waaya weliba waxaa ii raacay bu uhi waina bnii asiirun fii aydiihim inankayguna waa la haysta oo muslimiinta gacmahooda ku jira fii aydiihim waa asiir bahaysta wey afra iyo asiir iyo wabaabul waa qafaalasho ee macnaha hayntii maxa- maxaabiis maxabuus buu inan ka egiya muslimiinta gacmahoodu ku jiraa intaasuu ku cawday waaya kan kaloo maalna haya fulaynimana hayso ayay taleen markaa ee safwaan la idhaahdo kiibaa dabeedna afka juglaysa siiye faqaala safwaan baa wuxuu idhi daynuka calaya waciyaali maa waciyaaluka maca ciyaali waryaa warkuba ha soo yaraada buuli gashigaaga anaa laygu leeyay caruurtaadana kuwaygaba ku soo darba wax wada qabwa aad ama wax wada- wax wada ha wada qabeeneen gashigana aniga igu hadlee iminka igu soo xawil wa ciyaaluka maca ciyaali kuwaygu waxay qabaan bay kuwaaguna qabayaan isku soo dar fa dabeedna waa yahay buuli hadda intii ka qaata buuhi ninkaa ciyaalkiina wuxu uhi waa kuwaasa beeli faahada cumayrun sayfa ninkii gaalka ahaa cumaar seeftiisii buu ka soo qaatay maka masaafaday jirta aad garanaysa washaxadahu wasama shaxada xadda macnaa wuu soo soofeeyey aad buu usoo soofeeyey si wuxuu ka dhigay mid xiiraysa wasamahu waana soo sumeeyey sunna wuu soo mariyey si waxa ay taabato balaaya uga raacdo فقال آه، وانطلق حتى قدم المدينة soo socday socday socday socdo madiinaa buu daf soo yidhi ba fabaynaa cumaru iyadoo wakti cumar bin khaaab madiine uu joogo oo maca nafarin min almuslimiina koox muslimiinta ka mida cumar uu la joogo cumar oo madiine jooga oo koox muslimiinta ka midana ay wada joogaan id nadara ilaa cumayr mutawashixan sayfa cumayr unbuu halkaa isha bidhaan ka arkay mutawashixan sayfa isagoo seeftiisii jeeni qaaran macnaha had iyo jeer marka qoriga qofkuu diyaarka yahay waa kan ku jeeni qaarta ee dee keebkana qabta marka isaguna intuu seeftii jeeni qaartay ayuu sidii wax diyaaro daabkeeduna dee midigteeda ku midigtiisa ku ku toosan yahay taasuu jeeni qaartay xagga hore ugu jirtaa si dhaqsaasi uu u siibi karo ayaa uu seeftiina la diyaariya waana soo diyaar garoobay waaya faqaala cumar baa waxa uu idhi haada alkalbu caduwun lilaah wallaahi ayga halkaa marayaa waa cadow ilaahay ila waa la rag isyaqaane maa jaa ilaa bishari shar mooye khayr lamu imaan ka halkaa marayaa sow cumayr maaha shaydaan wey waa sharwadeed cadow ilaahay wey madiine wuxuu uga- uga yimid u yimi maka uga yimi waa balaayu la socdaa waxaa loo baahay qofka muslimkaa inuu il dheer yeesho oo anteenooyinkiisu taagnaadaan oo dadka uu barto qofka dalka iyo dadka dee khayr u keenaya u wada iyo ka shar u wada oo wax allaa wixii soconayaba aanu u malaynin inuu ilaahay u siciid yahay waa kii soomaalida eh dadku ilaahay uma wada siciid ahe qaar in badan baa silan marka keebaa shar wada iyo keebaa khayr wada in kala qofku kala garan karo yaa noocyada bani aadamku isku dhex jiraa marka cumar markiiba halkaasuu ayuu ninkaa ka fahmay niil dheer buu ahaa cumar radia allaahu canhu uma qaala lilnabiyi calayhi salaam cumar baa nabiga ku yidhi haadaa caduwullaahi cumayr jaaa mutawaxishan mutawaashixan sayfa nebi alla waxa yimi cadowgii ilaahay cumayro seefna ku gaadhan ku taagan oo markaa jeene qaatay fa qaala nebigaa wuxuu yihi isagaa cid walba ka sayid calayna adkhilhu calaya bal ii keen buuri soo wad faakhada cumar cumar baa wuxuu qabtay bixamaa'ili sayfi seeftiisa qamadkeeda ama seefta ee, daabkeeda halkan qofku had iyo jeer ilaa meelunbay ka miyir qabtaaye meeshaasina waa daabka xamaa'ilku waa daabka halkaa qofka markaa wax ku dhufan lahaa uu qabto wey ila meel kaloo la qabto ma lahayo calaaqadu waa eriyadan yare marka gacanta saa loo geliya inta goobada ah ee sida keebka qorigoo kale ka dhigan halkaasuu qabta oo hadduu la baxo dee aanu kala een, waxba ku yeeli karaynin cid seeftiisii wuu iska wataa isna wuu barbar socdaa waa askari markaa soo taxaabay uu soo taxaabay oo dabeedna bahashana daabkeedu hayaa inamari buu hi nebiga u galle waaye xamaa'ilku waa halkaas وأدخله النبي وسوق لي فلما رآه عليه السلام كل كيو النبي ونكي أركوسا وياجي إلى أن اسمع عمر وكسي الشيء إلى هيبات وحيون إيه قال وحو النبي يقول أدلخه يا عمر عمر بس كسي دابا آه أحبها كل دقيقة كسي دابا فشدونا يا أبوه ودنو يا عمير أبا فاضرب فدنا وسود وهذا wuxuu doonayaa inuu sanka ka soo galoo aan waxba ku dhiiran karin wuu ka baahinaya nebiguna nin buruud weyn buha calayhi salaatu wasalaam laydhkiisu ku shidaya waay markuu soo dhowaado hortiisa soo fadhiistay baa ninkii wuxuu ihi ancimuu sabaaxa ardee subax wanaagsan good morningtoodii weeye ma og tahay waar maxaa lagu baryay ni wey maxaa lagu baryay maxaa lagu baryay ragow ila beliya baas baa iyagana ka dhex xoognaayo jaahiliyada had iyo jeer qaylo soo yeedha iyo amni xumaa caadi waa jaahiliyada cadam lamn iyo is-aamin la-aan ayaa markaa goor walba waxaa la leeyahay waanu ku kaakacnayo lagu baryayo niyo waagii markaa carabtuna sidanay ahaayeeno cim sabaaxan iyo ancimu sabaaxan waar waa wanaagsan wey subax wanaagsan intaasuu udhiibay nebiga faqaala calayhi salaam نبي قال وحوري قد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك وهي الإسلام قال إلهي قد أبدلنا الله إلهي وحوري لو بدلي تحية بريدة السلام خيرا من تحيتك سلام تعدنا ضوضتك ونكسنه وهي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارباش هذا قيد الجاهلية لما تشوغ مسكينه نينو إلهي تاو نقرها رايه سبحة ونكسنتي ماشي لقومها ايه سلام بالقوها ايه la soco markaasuuga bilaabay horta casharkii taa uu ku hakiyey assalaamu calaykum baa laga rabaa tii hore bedel uma qaala markaasaa wuxuu ihi maa jaaa bika yaa cumayr waryaa maxaa ku keenay cumayrow qaal markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee usluubkiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsane saamiga sarraysa bad arkaysa iyadoo uu og yahay waxa uu la socdo oo uu sheegi doono ayaa haddana mar walba akhlaaqdiisa iyo afkiisa wuu wanaagsan yahay marnaba cidna uhanjabi maayo cidna caayi maayo cidna aflagaadayn maayo wuxuunu ka marayaa un wixii la gudban kolkaasaa dabeetana wuxuu yidhi uu munaafaqadii buu galaoo ji'tu lihaada alasiir waxaanu imi kan la haystaha ah alladii fii aydiikum ee dee gacmaha ku haysaan fa axsinuu fiihi bal wanaajiya arrinkiisa ninkaa layga erga aqbalo dhaskowna ha lai sameeyo wixii dee laga qaadayo takfiid halayga dhimo sicirkiisa de bal ninka arrinkiisa iga hagaajiya inankii baan u imide inankaa dee arrinkiisa ha la ii hagaajiyo miskiin buu iska dhigaya dadku siday u yimaadaan u yimi qaala markaa nebigu wuxuu yihi famaa baalu sayf bal seeftan ka sheekee markaasuu meel kale ukacay gidaar buu isku taagay qaala wuxuu ihi qad baxaha allahu min suyuuf ilaahay ha xumeeya seefaha iyaga meel baas allaha ka tuura seefaha yaga qad baxaha allah allaha xumeeyo min suyuufin seefo seeftayada allaha xumeeyo wahal aqnat canaa shay-an miya wax naga dhicisayba sawtii nalala soo kacay maxaad ka sheegi waxa weeye meel kale ma ogtahay yalufu min baciid jiro dheer buu ka soo wareegaya waa nin hadda la daalacanaya ilaa sigxaddiisa waaya nebiguna sigxaddiisuu ka kalluumaysanaya wahal aqnad canaa shay-a dee maalintii rag istalee beder ee ragga naga soo qabateen dee miya wax naga tartayda sawti waxba naga tari weyday dee fulowla badan unbayayuman ku dhacnay qaala calayhi salaam markaa nebigu wuxuu yidhi asadaqtanii run ma iiga sheegtay ma aladii ji'ta lahu war waxaad u timid run miyaad iiga sheegtay qaala wuxuu yihi maa ji'tu ilaa lidaalik de wax kale umaan imane taasu maruun waxaan u iminu inan ka lahaystaha in aan dee soo furto qaala calayhi salaam nebigu markaa runtiibuu udhiiba wuxu uhi kalla umaad iman saaxiibtaa ninow umaad imanin inaad inanka soo furato bal qacadta waad fadhiisatay anta wa safwaan adiga iyo ninkii safwaane maka joogay waxaa wada fadhiisateen filxijri kacbada dhinaceeda dayrka yara kacbada ee xijru ismaaciil la yidhaahdo halkaasaa gasheen waqultumaa waxaad tidhaahdeen kayta wa kayta wa kayta wa kayta waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxa dayntaa ka waranteen oo caruurtiiyo dabeetana waxaad kusoo ambabaxday inaad saasayo seefta waad soo sumaysay oo kadaayo nin diyaaro aniga igu socday baa dee ahayd xiisadii ay soo wada qaateen buu dib ugu celiyey casharkii uu hore usoo dhigtay buu ugu celiyey waaya markaa mucjisu ku ifxaamiyey wuxuu dhaabad uga dhigay oo uu ku aamusiiyey mucjiso ilaahay bartaa marka ay taagan tahay ayay wash ka tiri ninkii kii uu ku socday oo sirtiisii haya gacantana ku haya dilina kara ayuu hor fadhiicaa meel kale markaa uma furmaa ama uu islaamaya ama waa la dilaya warkiisu halkaasu ku dhammaaday faaslama cumayr faadu tufiid atartiiba maca tacqiib waxay tusinaysaa markiiba inuu go-aan kaa qaatay had iyo jeer ragga sharwareenkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaali jiray bal tamartiisan xagga sharka u isticmaalayo si dhinaca khayrka ugu isticmaalo in la heli karo markaasa abijahl iyo cumar bin khaaab iyo raggii ayuu dee ku fikri jiray nebigu inuu islaamo ragna way ilaahay wuu soo hanuuniyey dee kii aanan hanuun uqadarina sidiibuu ku socday marka ninka qawiga sharka ku ah hadduu khayrka si miyir qabta u aqbalo khayrkana awood buu ku yeelanaya khayrkana dhinaca kale uga baxaya haddana markaasuu islaamay u ashahaatay kol hadduu ashahaatayna lama sii dabagelayo oo lama odhanayo madaxweynuhu dembi ka galayo lama odhanayo khiyaamatulcudma khiyaamo qaran buu galayo waxaan saamax lahayn ma jira kol hadduu halkaa kaarkaa qaatay uu nabadgalay diintiisii iyo naftiis naftiisii iyo maalkiisiiba uu badbaadiyey wa qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu nahay nukadibuka waanu ku beenin jirnay bimaa ta'tii bihi waxaad noola timaado oo min khabari samaa'i samada warkeedaa baanu kugu beenin jirnay wamaa yanzilu calayka min alwaxyi waxyiga kugu soo degana waanu beenin jirnay laakiin maanta cidi ku beenin kari mayso wa haadaa amrun arrinkaasi wuu jiray buuri arrinkaasi mid dhacay weeye aanu aniga ninkaasi isla soo qaadnay lam yaxdurhu goobjoogumu ahayn ilaa ana wa safwaan aniga iyo ninkii aanu sheekaysanay labadayadaas soo quraa maqlaynay wax kale oo maqlayay ma jirin sidiina waan ku soo ambabaxay cid warka ku soo gaarsiisaana igama soo horraynin warkuu u dhan yahay in ilaahay uu ku waxyoonayo taar kugu xidhanya gartay buu saacaddaa laga bilaabo wuu islaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka daahirkooduu eegayaae dee waa laga aqbalay wuu ka aqbalay markaas faqaala calayhi salaam nebigu markaa wuxuu uhi faqihuu akhaakum fii diini waqra'uuhu lqur'aan waadliquu asiirah waxa ihi faqihuu akhaakum walaalkiin fahamsiiya fii diini diintiisa markii hore diinta wuu diidanaa iminka waa diintiisii iminkana berigii hore cadow buu idiin ahaaye waa walaalkiin imanka intaasay ku joogtaada hadduu dadlaayay iyo hadduu xoolo dhacay iyo hadduu wax caayay wixii oo dhan waa lasoo dhaafay waa walaalkiin imanka inama almuminuuna ikhwa war waa walaalkiine diintiisana fahamsiiyo wax uga sheega wixii daruuriyahe cibaadadu kaga ansaxaysa islaamnimada markuu ashahaato wixii laga doonayo u sheega qur-aanka kariimkaana uu akhriya wuxuu ku cibaadaysan lahaa waadliquu asiira inankiisii wahabiye aynu ka haynayna u sii daaya intaasuu isugu daray facaadda cumayr cumayr baa u noqday ilaa maka waadhara islaamah islaamkiisiina markaasuu muujistay ninkii cumayr la odhan jiray ee usoo ambabaxay inuu nebi maxamed dilo wuxuu ku noqday ninkii safaan ibnu umoya isagoo islaamahoo calankii islaamka sidoo dacwadii faafinayo khayrkii wada oo dee aan markaa islaamkiina ku dhaadanayo inuu tolleeya dareemaya markaas de hidaayada ilaahay waa taa saa darteed waa maxaabiista xusida mudnaa waxa weeye dadka ka faa'iiday maxaabiista ilaa raadkii maxaabiistaasi ay reebeen iyo taariikhdii baa la xusayaa marka ninkani dee maxaabiistaa uu ka faa'iideeyey inankiisaa la qabsaday saas wey waxaad halkaa ka arkaysa cafiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo xilmigiisa iyo dulqaadkiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan iyo ujeedadiisu say u sarraysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam inaanay tiisu u darnayna ta islaamka iyo diintuuna ay u darnayd wa min alasra casharada iyo waa waa nataa'ij waa cibar waxyaaba laga faa'iidaysanayo qisadan ayaa ku jira raggan iyaga maxaabiista ah ilaa wax waloo taariikhda dhacaaba cibrooyin iyo casharo laga faa'iday duruusun waa cibar min hadihi alqisa casharadaynu ka qaadanaynu wadaa wa min alasra dadkii la haystayaashaa waxaa ka mid ah abucasiis ibnu cumayr ninka magacaa kunyadiisa la ydhaah akhuu muscab ibnu cumayr muscab ibnu cumayr oo dee raggii hore u islaamaya aada loogu dhibi jiray maka ayuu la walaalyahay markaasaa dabeedna muscab walaalkii ninka abucasiis laydhaa waa la qabtay maxaabiistii bedar buu ka mid yahay o mara bihi akuuhu walaalkii baa soo maray walaalkii muscab ayaa soo maray iyadoo lagu hayo madiina ayuu soo maray muscab faqaala wuxuu ku uhi liladii asara kii hayay ee soo qafaale gacanta ku soo dhigayoo haya ayaa wuxuu ku yidhi mu odhan walaalkay iisii daaye markaa ninkii isaga ahaa ayaa uu soo maray faqaala liladii asara kii uu soo kii qafaashay baa waxa uu ku ihi shudaydaka bihi bal nin ya ha shudyadaka bihi ha saasuu ku yihi gacanta ku adkee ninkaa isaga ah sii daynina xeji iga yakhaldee ninkaa isagaa ku adkee bui ku adkee ag wuxuu eegayay waa walaalkiio dee kol hadday maantay sarkeen wuxuu eegayay inuu ka uga ergeeyo dha war bal u yar nifisiyo ninkan walaalaanu nahaye inuu uga ergeeyaabuu eegaya markaas sida wuxu uhi shudyadaka bihi war ku xiji fa innahu mawdaatu mataacin lacallahaa tuftiih hooyadiibaa lacag laho way furane intaasuu u dhiibay naxariisi meesha ma taala faina umawiya daatu mataac hooyadii annaga adagoo lacag bay leedahay lacallahaa tuftiih way furan doonta faqaala lahu yaa akhii haadihi wisaayatuka bi wuxuu uhi yaa akhii walaalkayow haadihi wisaayatuka bi war masaasaad igu dardaarmaysa waryaa war waxaad igu dar walal maanta ma waxaasaad igu dardaarantay buui sidii baanay u dhacdayba oo uma bacafat ummuhu ummu hooyadii waxay soo dirtay bifidaa'ihi arbacata aalaafi dirham madax furashadiisii afar kun oo dirhama ayay soo dirtay male waa naxariisu heli maysi laa tujidu qowma yuminuuna biاllahi walyowmi alaakhir ilaa akhir ilaaya waaya hadduu muscab sidaa ka yeelay nebiguna adeerkii cabaas muxuu ka yeelay inagana waxaa la odhan lahaa kariya unsura inaga waxaan taaganay tii ahayd unsura khaaka aaliman oo madluuman tii hore ee laga guuray ee islaamku uu nasakhay tii bayn taagana tii uu nebigu ku fasirayba mari maynaba ee uu xadiidkaa ku fasiray tiyadu umaynaan dabiqin laakiin ta hore aynu dabiqaynaa jaahiliyada ka ugu iimaan weyni dadka waa ka isyaraha iyadoo wax soo haraaciyayaan isyar xejiye ee muddo yara adkayste marka dambe idhaahda tankaagoo qurmay lama gooye ninka ha loo gurmado aakhir wuxuu doona ha sameeye maxaynu dee xal unaan gaadh amahmahayaniy ayuunbu odhanaya hadduu wax dilo oo kan sameeyo war mujrimka mujrimka abaalkiisa hala mariyo mujrimka wuxuu sharcigu yidhi hala mariyo ma odhanayo laakiin aakhirka xagga kalea laga soo wareegaya marka muddo qofku sira cabiyo wa min alasraa alcabaas ibnu cabdilmualib camu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waxaa ka mid ah dadkii la haystayaashaha nebi maxamed adeerki oo cabaas kaana qad kharaja lihadii alxarb dagaalkan uu u soo baxay mukrahan iyadoo lasoo qasbay wuu islaamay dabeedna iyaga laftigoodu dad islaamay bay ku xisaabtameen inay ku gabadaan ama ay qasabba kusoo howlgeliyeen sidii markii dambe la ogaaday isaguna uu sheegay wakhtigaa islaam buu ahaa cabaas dagaalkanu ayaa loo soo kaxeeyey mukrahan iyadoo lasoo qasbay walamaa waqaca fi lasr kolkii uu ku dhacay xabsigan ama qabashadan kolkii siaan loo qabtay ee la kaxeeyey alaba minhu fidaah uliba minhu fidaau nafsihi wabnu akhiihi caqiil bnu abi aalib waxaa laga doonay in uu furto naftiisa iyo inankan uu adeerka u yahay caqiil laydhaa oo isna ka mida maxaabiista nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waryaa cabaasow dee naftaadana furo weliba inankan isaga ah ee aada soo lugoysa eed soo kaxaysa ee dee caqiil laydhaa ina abi aalibna isagana ka bixi labadoodiiba faqaala wuxuu ihi calaama nadfacu ay calaamaa nadfac waxaanu u dhiibaynaa dee maxaanu bixinaa maxaanu wax u bixinaynaa waqad istukrihna cala alkhuruuj iyadoo deena lagu soo qasbay inaanu soo baxno waana la soo qasbaye dee ikhtiyaarkumaanaan iman halkaneed waxaanu ahayn raaf waana la soo raaf raaf baanu ku nimi faqaala calayhi salaam markaa nebigu wuxuu uhi laqad kunta fi daahiri calayna muuqaalka annagu unbaad cagsi nagu ahay laqad kunta calayna annaga dhibka yaga iyo duulimaad baad nagu ahayd fi daahiri sida muuqata war muuqaalkaagu annagu waxa kuu hooseeya allahu aclam ma garanayo laakiin inaad cadow la socoto aad dhankaa ka soo jeeduun baanu arkayn fa ukhidat minhu fidyatu nafsihi wabnu akhiihi waxaa laga qaaday madax furashadii baa isagii laga qaaday waanu bixiyey tii walaalkiina ee inanku adeer فأخذت منه فدية نفسه وابن أخيه وفدية ابن أخي ابن أخيه لبدا بو اسكو درع عباس نبيغو كشبي عليه الصلاة والسلام هذا ها هذا بو إلى كان عقلناها هذا ننكي أبو طالب كي إلى سود دالي ودالي لكن ما أنت مجاهدين تسارن كعنت كوها يا حيري هشيس بالغلي كعمو مرام بالغو حيرت وركوا دين واي uma qaala lirasuuli sala allahu calayhi wasalam marka uu calaanacalay cabaas isagoo beerlaxawsi wala nebiguu ku yidhi laqad taraktanii faqiira qurayshin maa baqiit wallaahi waxaad iga dhigtay ninkii quraysh ugu faqiirsanaa intaa noolaha intaa wakhtigayga iga hadhay kii ugu faqiirsanabaad iga dhigto wixii aan yaraa aan ku shaqaysan lahaa aan warwareejin lahaa oo adigaa iga xayuubiyey laqad taraktanii faqiira quraysh ayaad iga dhigtay qurayshka maanta ugu faqiirsan maa baqiit macnaha wuxuu iska dhigayaa wuxuu hayeyba inuu intan yahay wuxuu hayeyba yamxeeruu bilaabay isna tii tii ninkii hore cumayr oo kalea ku dhacday cabaasna qaala markaa nebigu wuxuu ihi kayfa maxaad saa odhanaysa waqad tarakta liummi alfadli amwaalan waqulta in midtu faqad taraktuka haniya war maxaad saa odhanaysaa waqad taragta adigoo uga yimi liummi lfadli xaaskaagii umulfadli la odhan jiray waxaad uga timid amwaalan xoolaad uga timi waad la soo dardaarantay weliba waxaad ku tidhi waa in midtu haddii aan dhinto faqad taragtuka waxaan kaa waan kaa tegey haniyatan adiga oo qaniyad ah kiish weyn oo dahada sawta halkaa ku aastee adigii islaanta dabeetana aad tidhi maanta haddaan tago oo aan allays haddaan allaysto oon aakhiraysto intaasu idinku filan quraysh o dhan adaa ugu qanisan yaanad saa odhan quraysh oo dhan baad ugu qanisantahayna islaantii waad kula soo dardaarantay quraysh oo dhan inaad ugu faqiirsan tahayna waad sheeganaysaa bal ka warran labadaasay isu qabanayaan ilaahay baa wuxuu uhi caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa kaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liyaclama an qad ablaquu risaalaati rabbihim وأحاط بما لديهم وأحسى كل شيء عددا وأساس وغيبك وحي إلهي وموتنا يا رسول رسول غيبك إلهي وموتنا يا وحي مقام عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اتضى من رسول مركز الرسول إلهي وموتنا غيبك آه. فقال العباس والله والله ما أطلع على ذلك أحد والله عد أغيد إنا نيترين أرنتاه inaad rasuulkii ilaahay te waan kusii qancay adeer waxna ogaayoon anigii islaanta ahayn ma jiro isna xikaayadii waa xikaayatu cumayr nafsu xikaayatu cumayr waay waada alcalam muuqaalkaas calamku waxa weeyaan shayga muuqda bandiirada taagan baa calal ayaa calam laydha muxuu dhiga halkaa camal ba ya camalkaasa wanaagsan ayaga waxaa laga yaabaa in laga fiican yahay wa hada alcamal macnaha shaqada noocaas ama farsamada noocaas falkaa uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ee adeerkii iyo in adeerkii uu u nixi waayey waa gaayatu maa yufcal min alcadl walmusaawaa gaayatu maa shay halkii u dambaysa weeye yufcalu la sameeyo oo min alcadli cadaalad iyo walmusaawaati sinaansho ah cadaalad iyo sinaansho halkii u dambaysay wataa waa falkaa uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ee dadkii ugu sokeeyey iyo kii adeerkii ahaa ee islaamay ma odhanin dacwada loo qaado odaygu inuu islaam ahaa iyo in kale markhaatiyaalkeen adeer aan kaa dayna halkaa waaba lagaa dhaafiba haddaad islaam ahaydoo lagu soo qasbay ma u furin albaabka xasban lilbaab albaabku ku xidhayba uu ku xidhay waay fainahu calayhi salaam nebigu lam yacfu camma camahu adeerkii kamuu cafiin wixii lagu lahaa maca cilmihi isagoo ogaa biannahu adeerkii inamaa kharaja mukrahan inuu soo baxay iyadoo la dirqiyey dee ilaahay baaba ogeysiiyey lawa kan ogaaday islaanisaga islaantiis waxay isku yidhaahdeen tan kalena ilaahay wuu ogeysiiyey laakiin muxuu ka duulayaa wuxuu ka duulayaa shubhada eg waxa weeyaan faman ittaqa shubuhaat faqad istabraa lidiinihi wa cirdi diintiisa iyo sharaftiisa si uu nebigu u beri yeelo oon loo odhanin munaafiqiin baa ila meesha maraya iyo shaydaani wakaa kii ugu dhawaa wuu eexday si aan loo odhanin adeerkii oo gar u lahaa in laga daayo fidyadan buu ku moosay dusha ka saaray isagoo maca cilmihi biannahu inamaa kharaja mukrahan wuu ogaaday weliba iyaday taasi jirto waqad acfaa kayrahu jamaacatan taxaqaqa lahu faqruhum wuu ka dhaafay nebigu dad kale oo ay caddaatay inay fuqara yihiin maxaabiista ah waqad acfaa kayrah rag kale nebigu wuu cafiyey jamaaca koox buu cafiyey taxaqaqa lahu nebiga ay u caddaatay faqruhum inay fuqara yihiin maxaabiista qayb kale oo ka mid a ayaa markii la warwaraystay ay dacweyeeneen waxa ma haysano sidan cabaasba u yidhi waxa ma haysta markaasuu yihi waxa ma haysataan dee uu markuu nebigu xaqiijiye inaan waxba haysan uu iska sii daayay marka isagoo dad kale cafiyey qaar maxaabiisu sii daayey ninkii aynu soo marayne sacad dee uu kii kale usii daayey adeerkii dhag buu ku siiyey fahaakada alcadlu sidaasaa maaragtay cadaaladdu waa saas walaa qaraabata wax lala yaabana maaha ariib iyo qaraabato mushkilad ma jirto wax lala yaabo maaha fadalika adabu qowlihi tacaala aayadan qur'aanka ahi adaabta ay bartay qofka islaamkaa weeye adaabta qofka islaamkaa ee aayadan soo socota inu akhriyayna ay barayso adaabtaasuu abaqaha rasuulu sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqasd shuhadaaa lilah wlow calىa anfusikum aw اlwaalidayn wاlaqrabiin aayadaasaa ilaahay uu saa yidhi subxaana watacaala suurat nisa ku jirta boqol iyo shan iyo soddon yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo rabbi u yeadhay hadday doonaan ha joogaan kunuu qawaamiina bilqist noqda kuwa cadaaladda ku toosan qawaam kuwa cadaaladda ku toosan noqda shuhadaaa lilaah markhaatiyaal alla dartiya noqda shuhadaa laa liqabiilatikum walaa liasdiqaa'ikum walaa lishurakaa'ikum bal lilaah shurako macnaha shuhadaa markhaati ilaahay darti waa amaana ammaano weeye markaa shahaadnimada shuhadaa lilah markhaati ilaahay daraadiya noqda walow calaa anfusikum naftiinaba aa ku markhaati kacdeen aw ilwaalidayni labadii idin dhalay walaqrabiina iyo dadka isxigtaan ciddaa ku markhaati kacaysa naftaada ha ahaato waalidkaa ha ahaado walaalkaa ha ahaado iyo xigtadaada saasaa markaa waa markhaatigii garsoorkiina waa lamid goort goormaad naftaada ku markhaati kici kartaa walow calaa anfusikum huwa aliqraar waa inaad naftaada qirato oo tidhahdo waxaa iyo waxaa miyaa la isku haystaa anaa qababa aanad waxba deerifayn ilaan haddii aad deerifo qarsato maalin kale aad markaa wixii uu kugu soo bixi doono aad ka liidatee waanaad iska muujisataa oo aada naftaada ku markhaati kacdaa macnaheedu waa inaad qirataa wey sidaas adaabtaa wanaagsanee qur-aanku ina baray buu nebigu raacay wa min alasra dadkii la haystayaashaa waxaa ka mid ah abucizat aljumaxi ninka magacaa laydhaah ashaacir kaana shadiid aliidaa lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu aada u dhibi jiray bimakata buu ku dhibi jiray falamaa usira qaal mar alla markii la qafaashay baa wuxuu yidhi daxunbay ku alla taqaanaayo kolkii dhab la siiyey baa wuxuu yidhi yaa muxamed innii faqiirun waduu ciyaal waduu xaaja qad caraf qad caraftahaa famnun famanna calayhi fadlan min ninkan wuu calaamaclay dhulkuu isdhigay aa maanta hala ii tijaabiya buu leeyahay kolkaasaa wuxuu ihi yaa muxamed inii faqiir aa faqri bay ku meeraysatay faqiir baan ah waduu ciyaal caruurna waan leeyahay waduu xaajatin baahi adag bay haysa qad caraftahaa waad garatae oo waad ogtay adba intaas inay haysatee famnuun fa imaa manan bacdu wa imaa fidaan xataa tadaca alxarbu awsaarahaa wakaa famnun dee iska igu galabaysa buuri igu galadayso iska sii kaydaa famana calayhi fadla minhu markaa nebigu wuu ku galadaystay isaga oo dheeraad ay ka tahay marka taa macnaheedu waxa weeyaan intii uu dee la tashaday asxaab markan ma iska sii daynaa kani waxaa ogtii buu inaga galay o waxaana la rajaynayaa inay cashar u noqoto tani bal aan tijaabino saasaa markaa dabeedna asxaabta uula tashanaya soo jeedintiisaase iyaguna ka aqbalayaan wuxuu nebigu rabaabay iyo wuxuu diidan yahay way kala garanayaan asxaabta ridwaan ullaahi calayhim marka si daacada uu wax uga codsado way dareenayaan kolkiiba mujaamaladana ma aqoon nebigu calayhi salaatu wasalaam oo had iyo jeer intuu yidhaahdo waxaa hala sii daaya ama qofkaa waxa hala siiyo muu ribdhi jirin oo laba saxeix muu lahayn hoosta kamuu ribdhi jirin intuu iska sii daaya hebel intuu idhaahdo macnaheedu may ahayn kugiijiya kugiijiya ma ahayn nin saxaabii maruu yidhi maad noo ishaarti oo nebi maxamed oo maaragtay kolkii caynkaa iyo caynkaa maxaa dee noogu sanqan weyday wuxuu ihi ambiyada looma ogola yaclamu khaainata alacyuni wamaa tukfi suduur isha sanqashadana looma ogola anaga waxa iyagu waa wax cadu ambiyada alcitaabu fi lfidaa canaan ilaahay ummadii uu ku canaantay madax furashadan la qaatayna bala qur-aanka dhexdiisa suurat lanfaal suurat lanfaal ayaa ilaahay waxa uu ayiday sidii cumar uu maaragtay yidhi ayaa ilaahayna uu maaragtay cumar baa ilaahay ku raacay cumar baa wuxuu dhahdaa waafaqtu rabbii fii kada intaasaan ilaahay ku waafaqay waana runtii manaa hadalka markuu cumar yidhi buu qur-aan soo degay laakiin hadalka cumar dee qur-aankaa ka horeeyey oo qur-aanka ilaahay waa sifo uu leeyahay azaliya sidaa darteed cumar waxa i waxba ha ka qaadan nimankane laah marka qowlkii cumar iyo qur-aanka iswaafaqay nebiga waa lagu canaantay calayhi salaatu wasalaam madax furashadan uu ka qaatay waa si canaan aan lagu fogeynaynin laga saamaxayo laakiin casharadeeda ay ka qaadanayaan lamaa tama alfidaa anzala allahu fii shanih madax furashadu kolkii ay dhammaystirantay ayaa ilaahay qur-aankan uu soo dejiyay ma kana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkina fi lard turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim lowlaa kitaabu min allahi sabaq lamasakum fima akhadtum cadaabun cadiim ilahay baa wuxuu ihi ma kaana linabiyin nebigu ma habboona an yakuuna lahu asraa inuu maxaabiis iska haysto xataa yudkhina fi lard ilaa uu dhulka ku cidhiidhi geliyo ilaa uu dhulka ku cidhiidhi geliyo oo dhulkan ay isku kala bixinayaan gaaladu ay cidhiidhi galaan halka idinka cidhiidhiga idin gelinaya ilaa iyagu cidhiidhi galaan ma habboona in maxaabiis laga hayo waa in la laayaa dee turiiduuna a turiiduuna carada dunya badeecadda adduunyada rabtaan bagaashkeeda adduunyada bagaashkeeda iyo wixeedan yara muuqda ayaa doonaysaan miyaa wallahu yuriidu alaakhira ilaahayna aakhiruu doonaya iyo diinta ilahay inay hoogeysato wallahu casiizun xakiim ilaahay baa awood iyo xikmad baleh waaya markii taasi ay timid dabeedna wax in loo xalaaleeyey ayaa la muujiyey lowlaa kitaabun min allah haddaanu qoraal ilaahay xaggiisa sabaqa horumarin qoraal alle xaggiisa ka horumaray haddaanu jirin oo ah in loo xalaaleeyo qaniimada dadka muslimiinta ah lamasakum waxa idin taaban lahaa oo idinku habsan lahaa fii maa akhadtum waxa aad qaadateen daraaddii cadaabun cadiim cadaab weyn ayaa waxa aad qaadateen daraaddii idinku dhici lahaa laakiin ilaahayba hore wuxuu u qoray dadkan muslimiinta inuu qaniimada u xalaaleeyo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi wa uxillat liya alqanaa'i qaniimada la ii xalaaleeyey ummadihii ga horreeyeyna xalaaluma ahayn kadalik fidaagana waa loo xalaaleeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ilaahaybaa u baneeyey marka waxa weeyaan arrinkii habboonaa maydaan yeelin laakiin kan dambena alla idinka aqbala marka waa laba ummadood ummaddii islaamkana sidana ilaahay ugu canaananayaa uu leeyahay maxaa uga dhinteen maxaa ugu naxariisateen baa laleeyahay kuwan kale ee laleeyahy gawda ka saaro ha u naxariisanina waa ummad kale un iyana labadaba ilaahay baa wada abuuray marka xuquuqulinsaankooda noocana kuwan xuquuqulinsaankoodu waxa weeye kol hadday xaqoodaa wuxuu noqday kol hadday shaydaan la soo safteen walaa zaaluu fii safi shayaan hadday shaydaanka la safan yihiin kol hadday ilaahay iyo rasushiisii iyo mu'miniinta iyo diintiisii hor taagan yihiin oo ilaahay isku dherariyeen in wadada laga duwaaba istahila oo lasii eeganin dee ilaa waxay u adeegayaan baliyo baas naha subxaanah ilaahay wuxuu diiday can itikhaadi اlasra in addoommo la yska haysto qabla alifkhaan intii aan la cidhiidhi gelin fii qatli aladiina yasuduuna can sabiili اllah kuwa jidka ilaahay hor joogsanaya dilkooda intii aan lagu cidhiidhi gelin macnaa layntooda waa in lagu cidhiidhi geliya wayamnacuuna diin allah diinta ilaahayna waxay u diidayaan min alintishaar inay faafto jidkii ilaahay bay fadhiyaan diintii ilaahayna caalamka gaadha iyo ciddii xaqu lahayd bay u diidayiin waa dhuljiif waa jidgooyn ilaahay iyo diintiisiiba diintiisii iyo xaqii bay jidgooyn u yihin wacaaba bacd wacaaba bacd almuslimiina calaa iraadati caladi dunya wahuwa alfidya waxa uu ku ceebeeyey rabbi muslimiinta qaarkoodna in ay doonayaan adduunyo oo fidye ah wacaaba wuxuu ku ceebeeyey bacd almuslimiin muslimiinta qaarkood calaa iraadati caradi dunya adduunyada inay dooneen oo ay jeclaysteen rasuulka adduunya doon maahay sala allahu caleyhi wasalam laakiin soo jeedintan dee asxaabta qaarkood baa soo jeediya isna uu ka aqbalay waaye fidyada ay dooneen wey walowlaa xukmun saabiqun min allah kitaabku waa xukumkaa haddaanu ilaahay go-aan hore u gaadhin oo ah anlaa yucaaqiba mujtahidan cala ijtihaadi cid dadaashay inaanu dadaalkeeda u ciqaabayn kol hadduu qofku daacad yahay dadaalkiisa haba ku gafe looma ciqaabo oo nebigu waa kii lahaa lilmujtahid idaa asaaba ajraan wa idaa akhdaa lahu ajrun waaxid isagoo daacada kol hadduu qofkan ijtihaaday haba qaldamee wuxuu leeyahay hal ajri marka qoraalkanna wuxuu sheegayaa anlaa yucaaqab inaanu ciqaabin ama inaanu ilaahay ciqaabaynin mujtahidan cala ijtihaadi goorma maadaama almaqsadu khayran haddii dema inta maqsadkiisa iyo hadafkiisu iyo ujeeddadiisu qofkan intay sax tahay ma aha hadduu wax kharibayo wax khiyaamaynayo waa hadduu daacad yahay lakaana alcadaab cadaab baa jiri lahaa laakiin ijtihaadkiinoo daacada idinkaoo nebi maxamed u hiilinaya iyadoo ilaahay hore sii qoray kolleyba in loo xalaalayn doono daraaddeed waa la idiin baneeyey uma abaaxa lahum lak ilaahay inay cunaan buu u xalaalay min tilka alfidya madax furashada ah waaya almabniya akhduhaa cala anadari asaxiix ee qaadashadeeduna ku binaysan tahay fikirka saxda ah almabniya akhduhaa qaadashadeedu waxay ku salaysan tahay calaa nadari saxiix eegma saxa macnaa fikir saxa bay asxaabta soo jeediyeen fikirkaa saxdaa maadaamay ku salaysantah iyo qasad iyo daacadnimo waa loo xalaaleeyo iska cunabaalay wa haadaa min aqwa aladilla waa daliilada kuwa ugu xoog badan calaa sidqi nabiyina calayhi salaam inuu nabigeennu run sheegayo fii maa jaa bihi wixii uu la yimi canaantan ilaahay suuraddan uu ku canaantay waxay caddaynaysaa nebi maxamed ummadaynu runu sheegay waxyiguu keenayna uu xaq yahay wahada min aqwa aladilla canaantani wa hada alcitaaq canaanta nebi maxamed qur-aanka lagu canaantay isaguna aanu qarin uu inoo sheegay waa daliil weyn oo tusinaya calaa sidqi nabiyina calayhi salaam nebigeennu inuu ku run sheegayo fii maa jaaa bihi wixii uu keenay koow oo siday canaantaasi markhaati ugu tahay nebiga siday u caddaynaysaa inuu nebigu run sheegayo waa sidan soo socota liannahu low kaana cindahu haddii qur-aanku agtiisa uu ka yimi maa kaana yucaatibu nafsahu dee naftiisa kumuu canaanteen calaa camalin camilah camal uu sameeyey binaa'an isagoo cuskanaya calaa ra'yi kaiirin min asaxaaba in badan asxaabta ka mida ra'yigooda isagoo qaatay hadduu qur-aanka isagu shaygan hadduu iska abuurtay waa siday gaalada u yidhaahdeen te wixii isaga dhaliil kuma ku ah dee muu sheegeen wixii dhaliil ku ah muu sheegeen oo naftiisa dee muu canaanteen sidan dee qur-aanku uu canaantay iyadaoo weliba waxa lagu canaananayaana uu yahay fikrad in badanoo asxaabtii intay soo jeediyeen uu ka qaatay asxaabta in badan baa fikradan soo jeediyey markaasuu ka qaatay laakiin waa tan lagu canaantay canaantan in ilaahay xaggiisa ka timo isaga aanu ka imanin shaygani iyo waxyigani ayay muujinaysaa ila wuu kala shaandhayn lahaayo wixii cagsi kuwaabu iska dayn lahaayeen waa arrintii caaisha ay ka warramaysa radia allahu canha oo waxay lahayd nebi maxamed haddii uu maaragtay een qur-aanku dee isagu keenay wixii isaga wax ka sheegayuu ka reebi lahaa laakiin ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wixii ilaahay xaggiisa lagaaga soo dejiyey oo dhan dadka gaadhsii sidii buu inagu soo gaadhsiinayaa markaasaa canaantan aayaadkan canaanta sheegaya ayuuna soo gaadhsiiyey kadalik arrimaha xasaasiga ah isaga iyo qoyskiisa la xidhiidha ayaanu u nebigu qarin kari jirin calayhi salaatu wasalaam id taquulu liladii ancama allahu calayhi waancamta calayh amsik calayk amsik calayka zawjak watukfi fii nafsika ma allahu mubdiih وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وضرا زوجناكها وقصدي سجا إيه أهل كيس نحمريس بل كور ضدك أشياء نبي محمد نكي أب حريسي زي مركي أب كم مسلحيسي إسلام تيس حاسكي سيو دونا ينو فرا أياد لها يسكهايس أديقو أكسون إنو فري, فري دونا تبنى دو قاعد قرسان دون تلقوسي شاقي markaasaa waxaad naftaada ku qarinaysa wax soo bixi doona asraartaasaa maaragta iyo dee suuratu taxriim haddii aad bilowgeeda akhrido iyadana iyadana waad arki karaysa waaya taasina saasay maaragtay daliil u tahay waqad wacada allah ilaahay wuxuu u ballan qaaday alasraa dadkii gacanta lagu haya maxaabiista ahaa aladiina kuwaasoo yaclamu fii quluubihim khayran qalbigooda khayr uu ku ogaaday ee qalbigooda khayr ku jira rajo wanaagsan qaba wuxuu ilaahay u yaboohay bian yuutiyahum inuu siiyo khayran wax ka wanaagsan mimaa ukida minhum wixii laga qaaday adduunaha wayakfira lahum uu u dembi dhaafo qur-aanka soo degayay xataa qayb bay ku lahaayeen maxaabiista ilaahay uu kula hadlayo iyaga qayb lagula hadlayo ayay ku lahaayeen oo la leeyahay nebi maxamedoo bal iyagana qur-aankaa ku ahri oo wacdiga wax ka sii oo ha la badbaadiyo yaay u qaadan inuun dad laga raynayo keliye dad badbaadadooda loo socday ina inay yihiin ha dareemeen marka qur-aankaa ilaahay uu kula hadlayo ku dul ahri haddii markaa ilaahay qalbigooda uu khayr ku ogaaday inay towbad keenayaan oo ilaahay ay usoo noqonayaan ilaahay adduunkii laga qaadayna wuu bedeli dembigii ay galeenna wuu ka dhaafi sidaa ugu bushaaree diin iyo dunyaba way heliye u bushaareedaa marka maxaabiistii baa lagula hadlaya aayad nebiguna uu gaadhsiinaya fariinsida wey rasuulku sala allahu calay waslm ammaanada qul haadihi alkalimaat iyo fariintan risaaladan u sheeg lilasra qul yaa markaasa ilahay waxau uhi yaa ayuha nabiy nebi maxamedow qul waxaad ku tilaa liman fii aydiikum min alasra maxaabiistaa gacanta ku haysaan waxaad ku tidhaahdaa in yaclam illaahu fii quluubikum khayraa ilaahay hadduu qalbigiinna khayr ku ogaado yu'tikum wuxuu idin siin doonaa khayran wax ka wanaag badan mimaa ukida minkum wixii la ydinka qaaday min alfidya fidyadii laydinka qaaday wax ka wanaagsan fidaagii ayuu idin siin doonaa wayakfir lakum wallahu afuuru raxiim dembigana wuu idinka dhaaf iyo godobtii hore gasheen iyo muxaarabadii dagaalkii islaamka la gasheen adduunyada way idin heli diin wanaagsanna way idin heliyo dambi dhaaf ilaahay usoo noqda waanadaa gaadhsii wacyigelintaasa waa maxbuuska sidiisa waa in la toosiyaa in la dilo maaha waaya sidii baanay u dhacdayoo berigii dambe ayaa cabaas dee waa kii isagu islaamay markaaba islaamka ahaa ko raggii dee aayadani wixii ay markaa faraysa yeelay buu noqday cabaas waxna laga qaaday dabcan waxna wuu tirsanayay isagoo islaama in lagu yara adkeeyey kow markaasaa dabeed maal badan ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam beri dambe xagga iyo baxrayn iyo uga yimi wadamadii islaamka u fiday kolkaasuu cabaas yidhi dee khayrkii ilaahay uu noo ballan qaaday nafsi ee la yidhi waxaa laydin siin doonaa yu'tikum khayran mima awkida minkum khayrkii dee waa sugayna markaasuu yihi waayo lacagta halkaa toonsan ee dhururida ah bal intaad kari karta ka qaado nebiguna umuu yaraynin be dee go-isiibuu odaygu dhigtayoo markaasuu aada uga buuxiyey afarta daraf buu ka xidhay dhururi bal ka waran hadday noor ahaan lahayd bay sahlanaan lahayde wuxuu doonay markaa inuu qaado uu qaadi kari waayo markaasuu yihi adeer iga jar sida had iyo jeer xamaalku u idhaahdo joonyadda iga jar wuxuu idhi adeer caawiyo ii saar kolkaasuu yihi laguu saari maayo wax u- u maciini karaana ma jiro laa yusaaciduhu axad fii xamli lfuluus qof saacidi karaa ninkaa ma jiro waay miyay aamusteen buu yidhi dabeed bar buu iska daadiyey haddana uu isku dayey inuu maaragtay qaado uu qaadi kari waayey markii dambeu haddana bar iska daadiyey bahashiyo buuxduu dabeedna hoosta ka galay oo dirqu ku hinjiyey kolkaasuu dabeed cabaas nabiga calayhi salaatu wasalaam kakanaantii maalka adeerkii ku kana kanaabu saa u sii eegay isagoo la difdiflaho markaa aada u xambaalayo oo la ildaraa ayuu eegay marka wuxuu lahaa maalkii la iga qaaday mid ka badan baan helay kow ballantaa ilaahay waan helay taa dembi dhaafkana wayaqfir lakumna waan sugayaa buui adduunyadii helayoo dee waa anigaa cuurtee taa ilaahay uu ballan qaadayna waan sugayaa buui ilan ilaaha ina allaha laa yukhlifu lmiicaad ballantiisa ilaahay kama baxo iyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu marka sheekhu yidhi wa hadihi alghaswa dagaalkan isagee beder hiy alatii acaza allahu biha alislaam waa tii ilaahay islaamka uu ku xoojiyey wa qawaa ahlah ehelkiisana uu ku xoojiyey wadamaqa fiihi shirk madaxa gaalnimadana wadamaqa fiihi wuxuu ku burburiyay ashirka gaalnimada wa kharaba maxalah meeshii uu shirkigu degdaan- deganaana waa kharaabiyey maca qilati lmuslimiin iyaday muslimiintu maalintaa yaraayeen wa kasrati caduwihim cadowgoodana uu badnaa cisigana ilaahay uu keenay ha badan fa hiya aayatun daahira waa mucjiso weyn oo muuqanaysa calaa cinaayati اllaahi tacaala bilslaami wa ahlih siduu ilaahay u ilaashanayo islaamka iyo ehelkiisa siduu ilaahay u ilaashanayo cinaaya ilaahay baa ilaashanaya islaamka iyo ehelkiisa maca maa kaana calayhi alcaduw iyadoo cadowguna wax badan uu haystay min alquwa oo awood ah bisawaabiqi alxadiid xadiidkii cududa lahaa ee xeesha dheeraa iyo walcudda tiradii diyaargarow walcuddati alkaamila iyo diyaargarow dhammaystiran macnaa xadiid culus iyo cuddo kaamila macnaha tiro waxaan leeyahay diyaargarow culus ayay lahaayeen waalkhayli lmusawama iyo fardo lasoo naaxiyo xoogaystay waalkhuyalaa azaa'ida iyo kibir kordhay intaasoo dhan bay wateen cadowga xadiid culus bay wateen diyaargarow culus bay lahaayeen gaadiid lasoo naaxiyo lasoo adkeeyey lasoo tababaray iyo khuyalaa zaa'ida kibir ay isqaalqaadayaan ay ku faanayaan waxaan walidaalika qaala allah ilaahay baa wuxuu yidhi mumtinan calaa cibaadi isagoo addoomihiisa u manno sheeganaya muminiinta bi haada nasri gargaarka ugu manno sheeganaya wuxuu yidhi walaqad nasarakum allahu bibadr ilaahay beder buu idin heliyey waantum adilla idinkoo liida idinkoo yar oo itaal daran ay qaliilun cadadukum tiradiinaa yarayd litaclamuu ana nasra inamaa huwa min cindi illaah si aa ogaataan gargaarku inuu ilaahay xaggiisa ka yimi fahiya acdamu ghazawaati alislaam islaamka dagaaladu galay tii ugu cuslayd bay ahayd ee ugu wey- ugu weyn id bihaa kaana duhuuru islaamku tanuu ku muuqday wa bacda wuquucihaa intii ay beder dhacday kadib ashraqa cala alaafaaq nuuru jihooyinkoo dhan nuurkii iftiinkaa u kala islaamkaa u kala baahay faqad qutila fiiha waxaa lagu dilay min sanaadiidi quraysh quraysh madaxdeedii baa lagu dilay man kaanuu alacdaa alidaa lilislaam cadowgii laduudka ahaa ee islaamka sutida u hayay ayaa lagu dilay alcaduwu laduud waxa weeye cadowgii nagta ahaa ayaa lagu laayay wa dakhala arucbu fii quluubi alcarabi alaakhariin argagax baa galay carabtii kale qalbigooda casharaa loo dhigay fa kaanat lilmuslimiina hayba muslimiintii waxa ay u noqotay haybad weyn ayuu dagaalkani u ahaa bihaa yaksiruuna aljuyuush haybadaasoo colaalka ay ku jebiyaan wayahzimuuna arijaal raggana ay ku naafeeyaan falaa jurm ma wax la yaaba ma laha an shakarana alcaliyu alkabiir inuu ilaahay inoogu mano sheegto ilaaha sarreeya calaa hadihi alcinaaya awooddan ummadda islaamka siiyey iyo musaacadadan iyo xoojinta waaye watakhadnaa yowma annasri fii badr waxaynu ka dhiganay maalinkan beder wahuwa wahuwa asaabicu cashara min ramadaan maalinka toddobiyo tobanaad ee ramadaan weeye waxaynu ka dhiganay muslimiinta haddaynu nahay عيدا مال عيدا نتذكر فيه نعمة الله على رسوله وعلى المسلمين أين حسنه مال عيده أين حسنه نعمة إلهي الرسول كي مسلمين تسيه مسلم كي هرية مسلم كي مكوا إلا مسلمين تواسكم بيدوني marka waa in yaroo uu ku soo koobay un dagaalkan iyo khayrkii uu muslimiinta u lahaa kaalinta qiimaha leh islaamka uu ka galay iyo siday islaamku u xusuusan yihin inuu ciid ugu yahay kadalik yatadakar alcadow cadowna saas u xusuusan yahay oo dhacdada ay eegayaan oo yuhuudda iyo mushrikiintuba taariikhda iyagana way ugu jiraan oo way ku xisaabtamayaan allahu subxana wa tacaala